maalinta deegaanka adduunka ayaa la xusaa saddexda oktoobar maanta oo kale sanad kasta waxaana qaramada midoobay u aqoonsatay inay ka tarjumayso xaaladda magaalooyinka iyo sidoo kale xuquuqda aas-aasiga ah sida in ay helaan dadka hooy ku filan maalintan ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu xusuusto adduunka qof kasta inuu leeyahay mas-uuliyad gaar ahaaneed iyo mid guud maalintan deegaanka adduunka ayaa markii ugu horeysay laga xusay kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii magaalada nairobi ee dalka kenya halkudhigga sanadkaas la doortayna waxa uu ahaa hoyga waa xuquuqdayda u n habitate waxay si cad u qeexday baahida loo qabo in la qorsheeyo magaalooyin si looga fogaado horumarka fowdada ah ee dhibaatooyinka ka dhasha magaalooyinka isku raranka ah agaasimaha wasaaradda deegaanka hirshabeelle ismaaciil abuukar ayaa ka waramaya muhiimadda maalintan iyo waxyaabaha ay ka qabteen horumarinta deegaanka
waxaa jirta waxyaabo badan ay samaysay wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo wax badan looga qabanayo dhibaatooyinka ka imaanaya xagga deegaanka waxyaalaha ugu muhiimsan wasaaraddu qabatay waxaa ka mid eh in awarenesska dadka in wacyigooda in kor loo qaado in maxaa ladahaa isheegto mar walbo dadka dadka laga dhigo dad oo oo berbered eh oo wacyahaan aad u fiican oo deegaanka ilaalinayo ahmiyadda oo deegaanka uu leeyahay qiimihiisa inaan dadka dareensiino fahansiino waxa waxa ugu horeeya wasaaradda samaysay waxay ahayd in wacyigelin xoog leh ay samayso midda labaad oo ah in la sameeyo cambaign oo ah in dhir dhir la abuuro ama geeda beris ama plantation xoog leh la sameeyo meelaha macquulka tahay dowladda capacitiga u leedahay inay tagto sida deegaanada sheeg dowladda ka taliso sida degmada balcad degmadan jowhar magaalada jowhar sidoo kale beledweyne waxaan sameynay greenhouseyo aan ugu talagalnay in bil walba lagu soo saaro calaa greenhouseki shan boqol oo geed oo wax looga qabanayo deegaanka marka waxyaalahaas wasaaradda samaysay waxay qayb ka yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan sheeg wax badan ka tari doono borboleemka maanta haysto deegaan ahaan soomaaliya qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa radio baaruur uga waramay waxay uga dhigan tahay maalintan maalinta deegaanka oo maalintan ku xusan waa maalin aada noogu weyn wax badan baan leenahay wax badan aan ka qayb qaadanaa sida wadooyinka iskoolaadka isbitaalada waa ka qaadanaa meelaha qaarkiis oo geedaha in wadooyinka xirtaan oo kale waan ka shaqeynaa waa aada maalin noogu weyn aadan usoo dhaweyn waa maalin aada noogu fiican waaye waa maalin oo alaleeyahay ile oo la xuso waa ku qasbanaa inaan xusno maalinta oo deegaanka adduunka
in laga shaqeeyo horumarka bulshada in meelaha madaarista wax lagu barta la hormaray ayagane si qaasa weliba madaarista diiniga waa arrin laga maarmaan ah hadday noqon lahayd dhanka waxbarashada hadday noqon lahayd dhanka madaarista hadday noqon lahayd dhanka markaa maxaan kuu sheegaa wadooyinka iyo jidadka maalintan ayaa laga xusay wadamo badan oo caalamka ah waxaana lasoo agaasimay howlo kala duwan oo lagu eegayo dhibaatooyinka ay leedahay magaaleynta xawliga ah saameynta ay ku leedahay deegaanka iyo saboolnimada dadka